qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey in ay hurinayso colaadaha ka aloosan gobolka gedo gaar ahaan magaalada beled xaawo kulan ay xildhibaanadan ku yeesheen magaalada muqdisho ayay kasoo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegeen in dowladda federaalka ay duulaan cad ku tahay gobolka gedo marar kala duwan ayaa dowladda federaalka lagu eedeeyey inay colaad ka abuurto qabaa-ilada dhexdooda iyadoo ay dhacday in ciidamada dowladda federaalka ay la kala safteen beelaha ay diruurtu ka dhexayso